faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir abdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkan waradhiya cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobadan aan kugu haynana caawa waxaa ugu waaweyn wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo gaaray deegaanadii lagu dagaalamo oo ka tirsan gobolka mudug madaxweynaha soomaaliya oo kulan la qaatay haweenka labada gole ee baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha jubbaland oo isla xisaabtan ku sameeyay wasaaradaha jubbaland ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo kulan la qaatay xubno ka socda somalilan xubnaha isbedel doonka jubbaland oo sheegay in aysan wax natiijo ah kasoo bixin kulamadii ay la qaateen jemes wan madaxda isbedel doonka ee jubbaland beesha caalamka oo madaxda dowladda mar kale ka dalbatay inay soo dhammaystirto sharciga doorashooyinka qaranka iyo doorashadii ka dhacday afghanistan oo ku soo baxay ashraf gaani
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waxaad maqasheen waxaa ahaayeen qodobada ugu door karoon warkeenna habeennimo waa habeennimo axada isniin ayaa soo gelaysa taarikhda waxay ku aasaysantaha labiyo labaatanka bisha labiyo tobnaad labada kun toban iyo sagaal warkeenna habeennimo caa waxaa soo saaray anise xuseen wadani aniguna waxaan ahay filson muuse yuusuf filsan degan kusoo dhawaada warkii oo dhan wafti ka socda dowladda soomaaliya ayaa gaaray deegaanada lagu dagaalamay ee ka tirsan gobolka mudug warkaana waxaa inoo dhammaystiraysa anise cali xuseen mas-uuliyiin ka socota wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib-heshiisiinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta gaara deegaanadii ay ka taagneyd colaad beelaadyada ee towfiiq iyo afbarwaaqo oo ka wada tirsan gobolka mudug ujeedada mas-uuliyiintan ay u gaareen deegaanadaas ayaa waxa ay tahay ka shaqaynta dhammaystirka heshiiskii ay wada gaareen beelaha halkaas ku dagaalamay iyo sidii bulshada deegaanada towfiiq iyo afbarwaaqo ugu wada noolaan lahaayeen nabad iyo walaalnimo waarta roobla daahir oo ka mid ah mas-uuliyiinta ka socota wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib-heshiisiinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa warbaahinta dowladda u sheegay inay rajaynayaan inuu midho dhalo heshiiska iyo dadaalka taliska ciidanka xooga dalka ay ku bixiyeen sidii loo joojin lahaa colaada loogana heshiisiin lahaa isfaham waagaa jira wuxuu xusay in wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya ay markasta u taagan tahay sidii loo xallin lahaa colaadaha iyo dagaalada ragaaday bulshada ku nool afbarwaaqo iyo towfiiq oo ka tir tirsan gobolka mudug madaxweynaha soomaaliya ayaa kulan la qaatay haweenka labada gole ee baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan la wada tashi ah la qaatay xildhibaanada haweenka ee labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa kala hadlay dhammaystirka xeerarka sharciga ku salaysan horumarinta haweenka iyo dhallaankai horyaala golaha shacabka iyo aqalka sare madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey haweenka labada aqal ee baarlamaanka dadaalka ay ku bixiyeen xaqiijinta matalada siyaasadeed ee haweenka soomaaliyeed iyagoo kaalin muhiim ah ka qaatay qorshaha qaranka iyo dib u eegista dastuurka iyo sharciyada kale ee dalka waxaan diyaar u nahay inaan dhiiro gelinno haweenka soomaaliyeed door kastoo ay ku leeyihiin waxaana idinka mahad celinayaa shaqada adag ee aad qaranka u haysaan oo ay ugu horeyso geedi socodka siyaasadda iyo dib u eegista dastuurka haweenka soomaaliyeed waxa ayna hormuud u yihiin dib u soo kabashada dalkeenna dhankooda xildhibaanada ayaa la wadaagay madaxweynaha warbixinta ku saabsan shirweynaha saddexaad ee xildhibaanada haweenka ee baarlamaanka oo ay kusoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah iyagoona ka xog wareysa qorshaha dowladda ee awoodsiinta haweenka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa tilmaamay in la xoojin doono kaalinta hogaamineed ee haweenka waxa uuna ku ammaanay xildhibaanada labada aqal dadaalkooda ku aadan adkeynta dowladnimada iyo horumarinta dalka madaxweynaha jubbaland ayaa isla xisaabtan ku sameeyey wasaaradaha jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa weli ku guda jira isla xisaabtanka wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowlad goboleedka jubbaland maanta waxaa madaxweynaha uu isla xisaabtanka ku sameeyey shaqada wasaaradda arrimaha gudaha ee sanadkii lasoo dhaafay iyo qorshaha sanadka soo socda labada kun iyo labaatanka iyadoo wasaaraddu ay soo bandhigtay qorshaha horumarinta u leh shaqada sanadka soo socda waxaa wasaaradda ay soo gudbisay in soo celista dadka qaxootiga ah ay kasoo laabanayaan xeryaha qaxootiga dhadhaab ay weli socoto inkastoo gaabis uu ka jiro dadka sida kooban uga soo noqonaya halkaas waxaa kale oo wasaaradda ay sheegtay in gacanta lagu hayo mashaariic waaweyn oo laga hirgelinayo guud ahaan jubbaland kuwaas oo shacabka waxtar u leh mashaariicdan waxaa ka mid ahaa dhismaha sideed waddo oo laamiga ah kuwaas oo laga hirgelinayay kismaayo iyo sidoo kale waddada laamiga ah ee isku xirta degmooyinka luuq iyo doolow oo laami laga dhisayo waxaa kale oo ka mid a dhismaha garoomada diyaaradaha afmadow iyo dhobley kuwaas oo qaab casri ah loo dhisayo wax badanna ka tari doona kaabayaasha dhaqaalaha dhismaha garoomada kubadda cagta dhoobley afmadow iyo adeegyo kale oo muhiim u ah bulshada labadaas magaalo ku nool iyadoo sidoo kalena wasaaradda arrimaha gudaha ay gacanta ku hayso dhismaha golayaasha deegaanka degmooyinka luuq iyo baar dheere oo dhowaan la bilaabayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa kulan la qaatay xubno ka socda somalilan kuwaasi oo waday deeq ay soo aruuriyeen maamulka somalilan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdigii ka yimid somalilan ee u yimid taakulaynta walaalahooda ay saameeyeen fatahadaha webiyada wafdigan oo shalay muqdisho yimid ayaa waxa ay keeneen lacag dhan lix boqol oo kun oo doolar lagu gargaaraya dadka fatahaduhu saameeyeen taas oo laga soo aruuriyay qaar ka mid ah shacabka iyo culimmada deegaanada maamulka somalilan xubnaha guddiga ayaa waxa ay ka mahad celiyeen sida wanaagsan ee loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho iyagoo sheegay inay mar waliba diyaar u yihiin garab istaagga dadka ay saameeyeen fatahadaha webiyada ra-iisul wasaaraha xasan cali kheyre ayaa ugu mahad celiyey gurmadka ay soo gaarsiiyeen walaalahooda soomaaliyeed ee dhibaatada kasoo gaartay fatahaadaha kuna ammaanay doorka ay ka qaateen xubnaha isbedel doonka jubbaland ayaa sheegay inaysan wax natiijo ah kasoo bixin kulamadii uu jeemis swan la qaatay warkan waxaa inoo sii faahfaahinaysaa hodan axmed cabdi golaha isbeddeldoonka jubbaland ayaa natiijo la-aan ku tilmaamay kulamadii james swen oo markaas uu la yeeshay siyaasiyiinta isbeddeldoonka jubbaland iyadoo wakiilka gaarka ee qaramada midoobay james swan oo kulamo markaasi uu ku gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxa uu markaasi halkaas uu kulamo kula qaatay madaxweynaha maamulka jubbaland iyo sidoo kale garabka isbeddeldoonka jubbaland saciid nuur oo kamid ah xildhibaanada isbeddeldoonka jubbaland ayaa waxa uu sheegay in wax natiijo ah ama masiixo ah uusan u haynin soomaaliya iyo sidoo kale in markaasi wakiilka gaarka ee qaramada midoobe isagoona sheegay in dhexdhexaad uusan ka hayn arrimaha jubbaland saciid nuur oo kamid ah xildhibaanada isbeddeldoonka jubbaland uu hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in wakiilka gaarka ee qaramada midoobe uu diidan yahay jiritaanka iyo sidoo kale qarannimada soomaaliya
waa intiisa saalixda soomaaliya doon wana ma aha
nin adeegan dhexdhexaadka ahna ma aha waxaad moodaa inuu iskaasan ku yahay jiritaanka magaalnimada soomaaliyeed hadba wuxuu u carablaad yahay ninka uu hor fadhiyo nin xaqiiqada kala hadli kara ma aha nimanka hadda madaxa baahoo kenya xambaarsan oo halkana nabad lagu hortaagan axmed muhiim markuu joogana waa la fadhiyana waa ammaani weyn markuu annaga kulanka nala sameeyana qodobbo iscaayo wuxuu ka hadlay foom ku buuxsanayay uusan waxba ka bedeli karin marka yunis iswaan saciid nuur ayaa waxa uu markaasi hadalkiisa uu kusii daray isagoo sii waramaya in markaasi wakiilka gaarka ee qaramada midoobay uu kulamo markaasi la qaatay siyaasiyiinta isbadaldoonka isagoona loo diiday la kulmidda odayaasha isbadaldoonka jubbaland waxa uuna sheegay in kulamadaasi uu la qaatay golaha isbadaldoonka waa golaha markaas siyaasiyiinta isbadaldoonka jubbaland in markaasi kulamadaasi uusan wax natiijo ah uusan kasoo bixi doonin ala kulmada inuu siyaasiyiin oo isbadaldoonka ah waxaa laga wixii waxgarad ahaa ay wateen oona dowladeeda la socday oona siyaasiyiin ha ahaato waa loo diilay geerka lagu cayray kuwaan annagu wax nijitaaba kama sugeyno kamana soo bixi doonaan asmada oginba kenya barnaamijka saraar ugu wanaagsan barnaamij kaluu ahaa xogta aan ognahay kenya madaag yadu ay kala ahayd ay seeraar ugu weerartay laakiin wax dhexdhexaadin ah oo ahmed iyo seeraar dhex maray ama dhex mari doona xitaa inaysan jirin baa filan barnaamij siyaasi oo iyadaa seeraar kala ahayd jirtaa oo mar walba door waxay ciyaaraysaa ah meesha inaysan cidla kusoo dhicin ahmed haddii la hadduu ka dhinto oo ka galba beeray inay ninkala hawsay raadinaysaa xaqiiqiyada waxaa la dhahaa seeraar way ku dayeen barnaamijkaas laakiin in la hordaray kala ma cadda nin aqbalaya uga eka inuu ka weliyiin sida axmed oo kale qaa'imada badan kuma nimideen seeraar laakiin wax dhexdhexaadin la yidhaahdo oo hadda axmed axmednimada iyo seeraar dhex maray waa lama soo bandhigin xogteedana ma aanan helin hal mar lama aysan kulmisan hadalkan ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay uu kulamo la qaadanaya maamul goboleedyada dalka islamarkaana uu kala hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka beesha caalamka ayaa madaxda mar kale ka dalbatay inay soo dhammaystirto sharciga doorashooyinka qaranka xasan axmed maxamed beesha caalamka ayaa mar kale war ka soo saartay doorashooyinka heer federaal ee la filayo in dalka ay ka dhacan sanada laba kun iyo labaatan ee sanadka soo socda beesha caalamka ayaa warsaxaafeed ka soo saartay doorashooyinka soomaaliya iyagoo u jeediyay talooyin badan oo la xiriira arrimaha doorashooyinka qaranka warsaxaafeedka beesha caalamka kasoo saartay arrimaha doorashooyinka ay u qornaa sida tan saaxiibada beesha caalamka waxay markale carabka ay ku adkeynayaan muhiimadda ay leedahay in waqti loogu talagalay ay si hufan loogu diyaargaroobo doorashooyinka heer federaal ee dhaca sanada laba kun iyo labaatan laba kun iyo koob iyo labaatan kulankii madasha iskaashiga ee soomaaliya ee la qabtay labadii bisha oktoobar ee sanadkan ayaa wax dowladda federaalk soomaaliya waxay ballan qaaday in marka la gaaro bisha disembar ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban la meel marin doono sharciga doorashooyinka iyo sharciga xisbiya siyaasadeed ee wax ka bedelka lagu sameeyey dowladda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale waxay ballan qaaday in saami ugu yar boqolkiiba soddon matalaada haweenka ay kusoo dari doonto baarlamaanka federaalk soomaaliya ballanqaadkaas oo waafaqsan ballanqaadyada la sameeyey kahor wareegii doorasho ee lasoo dhaafay in la dejiyo qorshayaal amni oo ogolaanaya in si ballaaran hadba intii suurtagal ah dadka codbayaasha ah ee soomaaliyeed ay uga qayb qaataan iyo in lasoo gabagabeeyo gedi socodka doorashooyinka iyadoo lagu saleynayo doorashooyinka qof iyo cad iyadoo lagu saleynayo doorashooyinka qof iyo cod oo lagu kalsoonaan karo nabdoon xor iyo xalaal ah oo dhacda dabiiqada laba kun iyo labaatan iyo horaanta sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan howlaani waxay ku salaysan yihiin ballanqaadyada dheeraha oo ay madaxda dowladda federaalk soomaaliya sameynayeen ee ahaa in la qabtay doorashooyin xor iyo xalaala marka la gaaro sanada laba kun iyo labaatan laba kun iyo koob iyo labaatan saaxiibada beesha caalamka waxay ku boorinayaan fulinta ballanqaadyadaasi dowladda federaalk soomaaliya madaxdeeda maalin ugu dambeeya saaxiibada beesha caalamka waxay kulmo wadatasha la qaateen guddiga madax xaban ee doorashooyinka qaranka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal maxamed cabdi xasan xijaar oo isagu ah gudoomiyaha guud howlaadka amniga doorashooyinka iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre saaxiibada waxaa isla qiimeeya horumarka laga gaaray waxayna ammaaneen madaxda soomaaliyeed howlaha ilaa hadda u qabsoomay ee la xiriira arrimaha doorashooyinka qaranka ayadoo la tir raacaya ballanqaadka ay sameeyeen madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo daniyaasha kale ee soomaaliyeed ee hawshu aqasaysan saaxiibada waxay ku boorinayeen in hanaanka doorasho mustaqbalka uu u ixtiraamo dastuurka xaqiijintii doorashooyinka heer federaal oo la qabanaya waqtiga lagu talagalay ee ah dabiiqada iyo horaanta iyadoo muddo xilaadkaas aan loo kordhin hay-adaha fulinta ama baarlamaanka federaalka soomaaliya xaqiijinta matalaad cadaalad ah ku dhisan oo ay helaan dhammaan bulshooyinka soomaaliyeed fursad u siiyo dadka soomaaliyeed inay toos usoo doortaan wakiilkooda ayagoo adeegsanaya hanaanka qof iyo cod xisbiya siyaasiyeed oo door ka siiyo doorashooyinka qaranka dammaanad qaada matalaada ugu yar boqolkiiba soddon haweenka ay ku yeelanayaan baarlamaanka federaalka soomaaliya suurtogeli ka qaybgalka ugu ballaaran ee dastuurka ayna ku jiraan dad barakacyaala taageero ballaaran oo ka haysto dhammaan danayaasha soomaaliyeed ee hawsha ay qusayso noqda mid hufan oo ammaan ah lagu hirgelin karo soona jiidan kara maalgelin ku filan iyadoo loo marayo dhaqanka mabaadi'da caalamiga horseeda doorashooyin nabdoon oo lagu doorto madax haysata sharciyad ballaaran iyo ixtiraam waajibaad shaqo ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka saaxiibada waxay u baaqayaan golaha shacabka iyo aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya in dabayaaqada ay soo dhammaystiraan ansixinta hindasharciyaadka doorashooyinka iyo sharciga xisbiya siyaaseed ee dab ogasta lagu sameeyey sidoo kale waxay ugu baaqayaan danayaasha soomaaliyeed iyo hawsha ay qusayso in hay-dahooda ay dhinac iska dhigaan kala duwanaanshaha oo ay yeeshaan waa hadallo wax lagu dhisi karo saaxiibada caalamka ee soomaaliya waxay u helayaan taageerada horumarka soomaaliya ee ku aadan u helalaanta dowlad wanaagga saaxiibada waxay sii wadi doonaan taageero u fidiyaan geedda socodka doorashooyinka waxaana u diyaar yihiin inay khibrad farsamo ku taageeraan haydaha soomaaliyeed ee hawsha ay qusayso ee ku howlan diyaarinta hanaan doorasho oo lagu kalsoonaan karo lana hirgelin karo saaxiibada caalamka oo ka kooban midooda afrika ee amisom canada denmark etoobiya midooda yurub finland faransiiska jarmalka wargoleedka iga talyaaniga norway kenya sweden switzerland boqortooyada midooda ingiriiska qaramada midooba iyo dowladda mareykanka ayaa warkaas ka soo saaray doorashooyinka soomaaliya
weli warka habeenay radhiyaha cadada ayaad degeysanaysaan doorashadii ka dhacday afghanistan ayaa waxaa ku soo baxay ashraf gaani madaxweynihii dalka afghanistan ashraf gaani ayaa waxaa u muuqda inuu ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday bishii sebtembar kadib markii ay guddiga doorashada maanta ku dhawaaqeen natiijada codbixinta kadib bilooyin laysla dhexmaraya eedeymo ay dhinacyada isku jeedinayeen oo la xiriira musuq maasuq ayay ugu dambeyntii guddiga doorashada sheegeen in gaani u helay konton dhibic lixdan iyo afar boqolkiiba natiijadaas oo ka dhigaysa inuu ka badiyey ninkii sida aadka ula tartamayay ee ahaa cabdulaahi cabdulaahi oo guddiga sheegay inuu helay codadka dhan soddon iyo sagaal dhibic konton iyo labo ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi goldbin regmaynter ayaa soo galay kaalinta saddexaad isagoo helay saddex dhibic siddeetan iyo shan cod codadkii ay dhiibteen ku dhowaad laba milyan oo reer afghanistan cabdulaahi cabdulaahi ayaa markiiba ku dhawaaqay inuusan aqbali doonin oo uu gudbin doona istako amaba dacwo natiijadii axaddii maanta soo baxday ayaa markii hore la qorsheynayay in ay guddiga madaxa bannaan iyo doorashada ku dhawaaqaan bisha oktoobar balse waxaa dib loogu dhigay sababo la sheegay cilad farsamo eedeymo musuq maasuq iyo cabasho ka timid musharaxiinta khiyaarta aynu jecelnahay o intaas waxaan kusoo gabagabeyneynaa warka habeen ee radhiyaha cadaad ka dhagaysanayseen hirka siddeetan iyo siddeed dhibic shan intaan warkaan war lamida ku kulmi doona sidaa iyo nabadgelyo